Wadada weyn ee xiriirisa degmada Bardaal iyo magaalada Baydhabo ayaa waxaa lagu sameynayaa dib u dayactir kadib markii ay guud ahaan burburtay sidoo kalena ay geeda ka baxeen kuwaas oo dhib ku ahaa inay maraan gaadiidleyda ku jira safarka. Dib u dayactirka wadadani ayaa waxaa iska kaashanaya ganacsatada Soomaaliyeed iyo gaadiidleyda sida aadka u isticmaala wadadaas. Gudoomiyaha gaadiidleyda Soomaaliyeed Gambo iyo gudoomiyaha degmada Bardaale ayaa ka hadlay dib u dayactirka lagu sameynayo wadada isku xirta Bardaale iyo Baydhabo.
waxaan joognaa maanta eh, jiiradii bardaale waddada waxaan ka soo bilownay owdiinle waddada waxaan ka soo bilownay owdiinle ilaa waxaan geynay meesha la yidhaha qasax oomane hadda meeshaan dhexe oo bardaale oo gaadiidku ku baaba'ay ayaan maaragta ka shaqaynaynaa dhinacaas qasax oomane waa ka soo dhammaanay dhinaca eh, owdiinlena waa ka soo dhammaanay Eh, dhinaca aeroboortka oo bardaale ayaa ilaa labaatan baabuur noogu dhiman tahay oo saaka aan soo sahninay ilaahay baa mahadda iska leh waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadinaa guddoomiyaha degmada bardaale oo nagala shaqeeyey amnigeeda afar iyo labaatan saac nala taagan Eh, waa waxa aan uga barannay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen meel kasta oo baaya oo aan ka shaqaynayno oo degmadeeda iyo kulli guddoomiyaasheeda sida asigoo kale nabadda aan uga barannay ayay nabadda nagala shaqeeyeen cid oo shacab ah amba cid oo askari ah ee hal daqiiqo noo timid ma jirto
weliya sarafikaha geegta inuu la jidkiyo oo bardaala ee, la suubiyahaye dadaalkaasna wala suubiya ilaahay ku soka wali mahadin mahad celiyaane guddoomiyaha gaadiidka soomaaliyeed master gambo oon dhabar adeegi sida jididku baawartun gaadiidka soomaaliyeed imaarada bad badqabsho iyo dhibaatada kadhiyaas in korseedahay guddoomi gambo iyada mahadsantay gobolkun oo bahay shaqo badan oo ku qabati ilaahay ajarkoo sii dhammaan ganacsatada soomaaliyeed iyo hadhiibidi iyo dhibaatada iyo hormuudahayan muddo tumunberi ka jiraan jidkun iyo bustun jiifadahayan taasna ajarka ilaahay siinku siiya una ka maamul ahaan wali amaran qabna in kasta oo walwada oonu kula shaqayna amniga iyo horumarka dalka khaasatan degmada bardaale hataan guddoomiyaha ku ahaa asxaabta saaxiibada ee dad saaxiibeena oo gudo- hogaamiyaha guddoomiyaha gaadiidka soomaaliyeed ee master gamba wal alla walaahi ninku baahdan aan la fududayni wal sharuuda iyo walaasna malki hirna shacabka iyo guud ahaan wali inka mahad naga haayana dadaalka iyo iyo suubyahan guud ahaan ganacsatada soomaaliyeedna wali een Wadada dayactirka lagu sameynayo ayaa marin muhiim ah u ah bulshada u kala goosha degmada Bardaale iyo magaalada Baydhabo.